dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in la kordhiyey tiradii aqalka baarlamaanka cusub ee soo socda oo laga dhigay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xubnood saxiixayaasha roodmaabka ayaa horey ugu heshiiyey tiradaasi inay noqoto laba boqol iyo shan iyo labaatan hase yeeshee wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda kumeel gaarka cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa v o eda u sheegay in tiradaasi la bedelay si loo kordhiyo matalaadda beelaha ee baarlamaanka wariyaheena haruun macruuf ayaa kula xiriiray khadka taleefonka ee muqdisho waxaanugu horeyn weydiiyey goorta la qabanayo shirkii ansixinta dastuurka waxaan ka dhegnay shan iyo labaatanka xalay baan saxiixinay warqadii invitationka oo caalamka dhan aan u dirayna dadka imanaya ama international media ahan ama beesha caalamka iyo ergada intaba oo bilaabanaya sagaalka subaxnimo oo ah bisha shan iyo labaatanka oo beri dambe ah yaa heshiiskan wada gaaray shan iyo labaatanka inuu furmo maxaase keenay caqabadahan mar walba dib u dhigaya shirka caqabadaha waxay ahaayeen badidood wax farsamo la xiriira maan wax siyaasada ma ahayn mar waxay ahayd diiwaangelintii oo golaha diiwaangelinayo oo oo la siinayo kaarar mataqaana loogu talagalay in lagu sugo ammaanka taasna waxay ahaayeen kaarar oo technolojiya cusub loo isticmaalaya marka waqti dheeray qaadanaysa sideed boqol iyo shan iyo labaatan boqol in la diiwaangeliyo midda kaleetana waxay ahayd odayaashii oo khilaafaadkii aanan soo dhamaystirin annagana ma rabin iyadoo meelo mugdi kuyi jiraan inaan iska qabano shir oo aan socono hadhowna nala nala eedeyo marka intaasa keentay waa gartay marka n hadda shan iyo labaatanka ayuu furmayaa maalinta arbacada ah maxaa keeni kara inuu mar kale dib u dhaco shirkaasi u malayn maayo inuu mar kale dib u dhacayo maanta waa soo kormeernay wasiiro iyo prime ministerka iyo kule iyo iyo jenaraalada booliiska guddigii oo farsamada oo ka shaqeynaayo oo aniga aan madaxda ah dastuurka golaha ansixinta ka shaqeynaayo ayay laftigooda meeshay maanta shir ku lahaayeen marka ma u malaynayno inaan dib u dhaceeno waa gartay waxaa kaloo la sheegayaa in la kordhiyey tiradii baarlamaanka oo laba boqol iyo labaatan iyo shan ahayd sida ku qoran dastuurka qabyo qoraalka ah tiradaasna laga dhigay laba boqol iyo toddobaatan iyo shan oo ah tiradii baarlamaanku ahaan jiray imbagathi bal arrintaa sharaxaad naga sii waa run waayo arrintan waxay ahayd arrin wax badan soo jiitamaysay shirarkii garoowa dadkii isugu imanayay badadood waxay ka cabanayeen war laba boqol iyo labaatan iyo shan heshiiska oo dadkii kusoo heshiiyaan waa ku dheeraanaysaa maxaa yeelay habkii loo qaybsan lahaa lama yaqaano laakiin laba boqol iyo todobaatan iyo shan habkii oo horey loogu soo qaybsaday carta iyo imbagaati iyo jabuuti namarkaasu oo asal u ahaa marka si loo fududeeyo waxaa la sameeyo tiyoo taagan haddana odayaan dhaqameedka soo jeedeen waxay dhaheen war annaga daartaan shaqadeena inaan si dhaqsi a u fulino oona annaga isqabqabsanin laba boqol iyo todobaatan iyo shan hanoo ka dhigo qoraar iyadoo aan waxba soo gudbiyeen marka talooyinkaasna markii la qaatay ayaa signatarieska ama ama sayaxayaash roadmark kuwada heshiiyeen in arrintaas laysla qaato si hawsha loo fududeeyo waa gartay marka saxeexayaasha roadmapka oo ay ku jiraan madaxweynaha afhayeenka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha maamulada puntland iyo galmudug ahlusunna iyo qaramada midoobay intaasi ma wada saxeexeen go-aankaas ha intaba waa isla waa isla wada waa isla wada qaadkeen oo impresible waa isla wada ogolaadeen waa gartay mabda-iyaduun baa laysla ogolaaday weli lama saxeexin maya waa lasla ogolaaday laakiinse mar haddii la kordhiyo laba boqol iyo todobaatan iyo shan laga dhigay hadda ka horna la kordhiyo shan boqol iyo konton laga dhigay inay laba boqol iyo todobaatan iyo shan kasii badatana soo suurtagal maaha maya maya suurtagal suurtagal maaha waxa waaye hadda koleyba intaas qofalba hadda ku qanacsan yahay marka lama muuqato dad ahayaan hala kordhiyo number halagu soo daro mana u malaynayo wax macquul inay tahay waa garta marka haddaan xaqiijiyo waxa loo kordhiyay waxa weeyaan in la kordhiyo matalaada beelaha ee baarlamaanka sababtaasaa ugu weyn waxa loo kordhiyay matalaadana in la ballaariyo iyo in hab wax lagu qaybsan karo fudud oo four point five-ka uu ku salaysaanayo laba boqol todobaatan shanta waa garta maxaa caqabadoo lagala kulmay laba boqol iyo labaatan iyo shanta ila iyadaba waa la qaybsan karaa waxyaalaha lagala kulmay waxay noqotay de weli horta lama guda gelin qaybsasadeeda laakiin waxaa muuqatay in markii la qaybsado ay dad qaarkood kusoo aadayaan bee laba dhibic shan oo kale iyo saddex dhibic toddoba iyo namarada qaybin kara ma aha runta technology derian waxaa waaye qabaa-illa waxaa jira juqooyin ayaga kamid ah ka siinayay oo hadda haddii lasoo yareeyo aanan ka siinayn markaas matalaadii ay soo yaraanayso markaas waa gartay waad la socotaa dadka soomaalida inay aada uga soo horjeedaan tirooyinkan faraha badan leh hadday ahaan lahayd baarlamaanka hadday ahaan lahayd golo wasiir oo ballaaran marka aragtidaas dadweynaha maxaad ku qancinaysaa marka aad kordhiseen tiradii baarlamaanka
laba boqol aniga dadki waxaan ahaa kasoo horjeeda shan boqol iyo konton laakiin laakiin laba boqol iyo toddobaatan iyo shan waa badan tahay sida oo fiiriyo laakiin haddana waxaan waxaan waxaan soo marnay waqti xasaasi ah oo loo baahan yahay in mataqaanaa dib u heshiisiin la galo haddii ay wax ku daawoobayaan konton kuraas cusub dabcan haddii la fiiriyo numberka laftigiisana iyo numberka aan naxnay soomaaliya ilaa toban milyan oo qofood ma xuma runtii laba boqol iyo todobaatan iyo shan haddana laba boqol iyo todobaatan shankiina wax wax ku dhisnaan doona ma aha hadda hadda waxaan marayna formuladii four point five ka laakiin waxaan rajeynayna afar sano kabacdi in la aadaa electiona oo direct ah wa waayo waxaa kaloo jirta su-aal kale oo dadku aada isu weydiinayaan oo ah inay ka cabsi qabaan xubnihii baarlamaanka oo horey loogu bartay khilaaf siyaasadeed kala qaybsan muran aan dhammaanin inay badankooda kusoo laabanayaan baarlamaankan cusub odayaasha ma ku dhiirigeliseen dad cusub dhiig cusub inay keenaan oo ay soo gudbiyaan talada anaga aan odayaasha u gudbino maraba waxaa waaye haddaaba meeshii aad aad aad beeshiin usoo doonaysa marna ummadda soomaaliyeed iyo wadanka u hiilay marna beeshaada laftigeeda u hiilay oo qof quality oo barintinka maalinka umasari karo caqli iyo cilmiba soo dirsada
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda ku meel gaarka uu warramayey waryaheenna haaruun macruuf